أيها الإخوة والأخوات وحفرحاض أولا له منهج أونلاين إذا إذي سقط بيان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس اللهم بلغنا رمضان بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد إخواني وأخواتي في الله walaalayaal waxayna soo hadheeyey bishii ramadaan ee barakaysnayd taasi oo laynooga baahan yahay si la arko sida ugu wanaagsan inaynu uga faa'iidaysanno ugu horreyna walaalayaalo waxaa xusid mudan ilaahay kownkan waxa uu inoo keenay inaynu ka caabudno oo ugu cibaadaysanno wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ila liyacbuduun ilaahay jin iyo insiba wuxuu u keenay kownkan inay isaga ku keli yeelaan oo ugu cibaadaystaan oo ilaahay subxaana wa tacaala awaamirtiisa u hoggaansamaan nawaahidiisa iyo waxyaabaha uu u diidayna ay ka dheeraadaan iyadoo ay sidaa tahay ayaa ilaahay subxaana wa tacaala khalaa'iqdiisa hadday tahay malaa'ig hadday tahay bani aadam hadday tahay masalan amaakinta iyo goobaha hadday tahay zamanada ilaahay subxaana wa tacaala waa kala fadilay oo waa uu kala doortay allahu yasdafii min almalaa'ikati rusula wa min annaas ilaahay subxaana wa tacaala malaa'igta cid buu ka doortay oo rusul buu ka doortay uu ugu mudan yahay malaku jibriil calayhi salaam bani aadamka ilaahay rusul buu ka doortay uu ugu mudan yahay nebigeennu sala allahu calayhi wasalam sayidu waladi aadam uu ugu mudan yahay ayaa uu ka doortay amaakinta ilaahay goobuu ka doortay ay ugu mudan tahay maka iyo madiina bilaha ilaahay subxaana wa tacaala biluu ka doortay ay ugu mudan tahay bishan ina soo hadhaysay ee ramadaan marka ay sidaa tahay walaalayaal bisha ramadaan wamaa adraaka maa ramadaan maxaa ku ogeysiya ramadaan waxa ay tahay waa bisha ilaahay subxaana wa tacaala uu soo dejiyey qur'aanka oo ilaahay uu ku tilmaamay ina hada alqur'aan yahdi lilatii hiya aqwam qur'aankani waxa uu inagu hanuuninayaa kan oo qur'aankahay jid la arko ka ugu toosan ee ugu markaa hagaagsan ayuu inagu hanuuninaya qur'aanka ilaahay subxaana wa tacaala waa bisha uu u doortay inuu soo dejiyo waxaa kaloo xusid mudan waa bisha ilaahay subxaana wa tacaala cadow la arko cadowgeenna ugu daran oo shaydaan ah waa bisha ilaahay uu jeebayn doono ee silsiladayn doono ina ashaydaana lakum cadow fatakhiduuhu caduwa shaydaanku wuxuu idila yahay col iyo cadow ee cadow ka yeesha buu ilaahay subxaana wa tacaala walaalayaal waa bisha la xidhayaa miyaynaan ku farxayn miyaynaan shawq iyo kalgacal la qaabilaynin bisha cadowgeennii ugu darnaa la jeebaynayo ee silsilad lagu xidhayo waa midda kale eh bishan ramadaan waa bisha albaabada loo ballaqayo jannooyinka ilaahay subxaana wa tacaala uu abuurtay isagoo ina jeclaysiinaya inaynu u shaqaysanno oo jannadaa qiimaha badan leh ee nebigeennu inoo sheegay sala allahu caleyh wasalam inay ku sugan tahay maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi lbashari qad waxaanay dhegi maqal ilina arag qalbi bani aadamna weligii aanu suuraysan oo aan ku soo dhicin jannada ay sidaasi ku sugan tahay ayaa ilaahay subxaana wa tacaala albaabada u ballaqaya isagoo ina jeclaysiinaya addoommadeenna qiimaha badan leh ee rumeeyey inaynu u shaqaysanno marka jannada qaaliga ah ee aan camalkeennu inoo jaraynin ee ilaahay subxaana wa tacaala deeqdiisa inoogu galladaysanayo ilaahay haynaga yeelo ehelkeeda ilaahay subxaana wa tacaala uu ku galladaysto allah haynaga dhiga eh simaynaan ramadaan shawq iyo kalgacal iyo hilow ugu qaabilaynin iyadoo ay tahay bisha la xidhayo albaabada naarta albaabada naarta la xidhayo iyadoo ilaahay subxaana wa tacaala uu markaa inagu yidhi diilo gelinayo inuu inaga badbaadinayo oo naartaasi aanay inoo habboonayn ee aynu jannada albaabadeedu furan yihiin aynu u shaqaysanno simaynaan bisha ramadaan kalgacal iyo wanaag ugu qaabilayn iyada oo uu ku jiro habeen ka khayr badan kun bilood habeenka leylatulqadriga habeenka qur-aanka la soo dejiyey oo ka khayr badan alfu shahri kun bilood taasi oo waxa weeye u dhigmaysa saddex iyo siddeetan sano iyo afar bilood saddex iyo siddeetan sano iyo afar bilood cid gaadhaa waa kooban tahay ad iyo aad bay u yar tahay markaa uma ajar dhiganto ee way ka ajar badan tahay saddex iyo siddeetan sano iyo afar bilood oo aanay ku jirin leylatulqadri habeenkaa quraa ka khayr badan camalka khayrka iyo wanaagga la samaynayo markaa simaynaan kalgacal iyo wanaag ugu qaabilayn simaynaan kalgacal iyo wanaag ugu qaabilayn iyada oo nebigu sala allahu caleyh wasalam uu ugu bushaarayn jiray saxaabadiisa waxa weeyaan bisha ramadaan oo uu odhan jiray sida xadiiska ku sugan ida kaana awalu leylati min shahri ramadaan sufidat ashayaatiin wamaradat ljin waguliqat abwaabu nnaar falam yuftax minha baab wafutixat abwaabu ljanna falam yuglaq minha baab iyadoo uu markaa tilmaamayo nebigu sala allahu aleyh wasalam markaa ay bisha ramadaan bilaabanto masalan uu odhan jiray ataakum shahru ramadaan waxaa idii timi bisha ramadaan oo umuuraha uu tilmaami jirayna ay ka mid tahay inuu u tilmaamayo markay habeenka koowaad ee ramadaan soo gasho in shayaadiinta la jeebaynayo oo la silsiladaynayo iyo jinka madaxa adagba oo waxa weeye albaabada naarta la xidhayo oo aan midh laga furayn albaabada jannadana la furayo oo aan waxba laga xidhayn uuna dhawaaqaya mid dhawaaqa yaa baaqiya alkhayri aqbil waar kii khayr rabayow yaa baaqiya alkhayr aqbil kii khayr rabayow khayrkii waa kan yimiye soo qaabil yaa baaqiya shari aqshir waar kii shar rabayowna ka gaabso ramadaan baa ku soo qaabishay ee ka gaabso walilaahi cutaqaaun min annaar wadalika kula leylah ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay kuwa uu naarta ka xoreeyo taasina waa habeen kastoo ramadaan waa habeen kastoo ramadaan maha habeen gaara waa habeen kastoo ramadaan bishani waa bishii dembi dhaafka waa bishii naxariista waa bishii naarta la iska xoreynayey waa bishii naarta la iska xoreynayey markaa toban hore iyo toban dambe iyo toban dhexena uma qaybsana sida xadiiska daciifka ah ku yimi ee bisha oo dhani waa dembi dhaaf bisha oo dhani waa naxariis bisha oo dhani waxa weeye naarta oo la yska xoreynayo marka ay sidaa tahay walaalayaal oo nebigu sala allahu aleyh wasalam man saama ramadaan iimaana waxtisaaban gufira lahu ma taqadama min denbih qofka ramadaan sooma isaga oo markaa iimaan la imanaya oo ikhlaas u samaynaya oo ilaahay ajar kaga doonaya dembigiisii tegay waa la dhaafaa qiyaamkiisa hadduu la yimaadana xadiisku macnaha macno lamida buu tilmaamay oo isagana waxa weeye hadduu qiyaamkiisa la yimaadana dembigiisii hore waa la dhaafaa hadduu habeenka leylatulqadriga istaagana dembigiisii hore waa la dhaafaa saddexdaa weji baa xadiisku ku ansaxay oo la leeyahay ramadaan haddaad soomteeda la timaado dembigaaga hore waa la dhaafaya haddaad qiyaamkeeda la timaado dembigaaga hore waa la dhaafaya haddaad habeenka leylatulqadriga istaagtana dembigaaga hore waa la dhaafaya dee waxaba markaad istaagtana maasha allah dembigaaga hore waa la dhaafaya maasha allah marka waxa mudan inaynu kalgacal ku qaabilo waxa weeye bisha ramadaan cidda khayrkeeda la seejiyaa waa qof khayrba la seejiyey siaa nebigu yii sala allahu aleyh wasalam man xurima khayrahaa faqad xurim qofka khayrkeeda laga hoojiyaa waa qof khayrba laga hoojiyey waxa mudan inaynu ilaahay subxaana wa tacaala toobad saadiqa ula nimaadno iyadoo mar kastaba dunuubta ay tahay inaynu ka toobad keenno markaynu ramadaan acmaasheedan ilaahay inuuna waafajiyo doonaynana watubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuun lacallakum tuflixuun waxaanu leenahay addoommada allow rabbi u toobad keena nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam waxa uu tilmaamay maalintii boqol jeer inuu ilaahay tub u toobad keeno marka innaga ayaa ka mudan oo intaan dembaabayna nebiga dembigiisa kii hor iyo kii dambeba waa la dhaafay ee ilaahay subxaana wa tacaala aanu toobad keenno wixii madaalim iyo dulmi aynu ummad ka haynana aan ka celinno oo aan iska celinno wixii madaalim cid aynu ka hayno ama mid qowl ha noqoto aynu qowl ugu geysanay ama mid aynu gacan uga geysanay ha noqoto ama mid aynu si kale u waxyeelayna ha noqoto e waxa weeyaan madaalimtana aan iska celinno bishan aan ku qaabilno mujaahadatu nafsi nafteenna waxa weeyaan dulmiga badan leh oo aynu la jihaadayno oo aynu cibaadaadka waxa weeyaan kula dadaalayno aynu ku qaabilno waxa kale oo xusid mudan aan sadaqada ku dadaalo dadkeena waa iska baahan yahay aan sadaqada ku dadaalo nabigu sala allahu caleyhi wasalam kaana ajwad annaas nebigu wuxuu aha dadka ka ugu deeqsisan bishan ramadaan baanu ahaa ka ugu deeqsisan weliba marka jibriil la kulmo aan ku dadaalno inaynu waxa weeye qur-aanka oo bishii uu soo degay ay tahay inaynu aada iyo aada u akhrisano salafku waxa weeyaan arrin la tilmaami kara ma aha ama arin carab soo koobaya maaha say ugu dadaali jireen waxa weeyaan waktigoodaba qur-aanka waxa ugu weyne ay markaa ku bixin jireen bay ahayd marka walaalayaal ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisa aan akhrino bishan ramadaan aan aada iyo aada ugu dadaalno aan jadwal ka samaysano aynu ku ilaalinayno qur-aanka qaabkaynu akhrisanayno walaalayaalow aynu ka hadhno ishaacaadka kaadibada ah ama faafinta beenta ah ee beenta dhabtaa ah ee la fidinayo waxa weeyaan shan iyo tobanka ramadaan haddii uu noqdo maalin masalan jumco ah qaylaa dhacaysa dhulgariir baa dhacaya dhagax baa cerka ka soo socda waxaas beentaana yaan la faafinin ilaahay subxaana wa tacaala ha laga boqo xadiiska ku soo arooray tilmaamayana waa xadiis mawduuc ah waa mid nebiga lagu been abuurtay sida ahlulcilmigu fii kutubihim ay ku cadeen wax jira maaha caalamulislaamina intaasoo jeer ama sanawaadkii tegay intaasoo jeer ayay soomtu jimco bilaabantay jimcaheedii saddexaadna shan iyo tobanka ahaa wax allaaliyo wax dhacay ma jiraan wax ka jiraa markaa ma jiraan wixii ilaahay keenaya isagoo xaggiisa ku maqan yihiin laakiin wax la odran karo diinta xaggeeday ka soo fushay oo tilmaantay haba yaraatee ma jirto beentaana maalmahan lagu warwareegayana wakhtiyaan la yskaga lumin waxaa kaloo walaalayaalow xusid mudan oo aynu la qaabilaynaa bisha inaynu ilaashanno ramadaan dhalashadeeda innagoo ta kale ee masalan shacbaanna tirsigeeda markaa ilaalinayna aynu ku dadaalno oo ku qaabilno wixii soon hore la inoogu lahaa qalle ah maalmahan inoo hadhay inaynu gudanno aynu ku qaabilno oo ku dadaalno waxa weeyaan bisha ramadaan inaynaan kala hormarin wax soom ah oo aynu markaa rabno inaynu u nisbayno xagga ramadaanka oo aynu markaa usii tiirino allaahuma ilaa qofku inuu dee soom uu lahaan jiray ay jirto maalin iyo laba toon ayaan lagala hormarin buu nebigu tilmaamay sala allahu caleyhi wasalam iyadoo la rabo soomta in loo dadaalo ramadaan laakiin qofku hadduu yoom uu soomaa jiri jirtay sida khamiisaha iyo isniinaha dee hadday kaga beeganto maalinka ramadaan maaline ka hadhay ama laba ka hadhay hadday kaga beeganto taasi waxa weeyaan ramadaan ulama jeedo uuya waa maalinkiisii uu soomi jiray dhibna kuma jiro waxaa kaloo walalayaalow xusid mudan masaajidadii dhul badan oo caalamulislaamiga waa xidhan yihiin masaajidadu hadday xidhan yihiin ilaahay naxariistiisa inagama xidhna meel kastaba ilaahay waa inagu cibaadaysanaynaa ummadeennana ilaahay subxaana wa tacaala sa nebigu inoo tilmaamay wa jucilat liya alardu masjidan wa tahuura dhulka waxaa la iga dhigay meel ay tahayba waxaa la iiga dhigay masaajid iyo meel lagu dahaaro qaato guryaheenna ayaa xukmulmasaajid waxa weeyaan wax badan inooga qaadanaya oo macnaha masaajidka rasmiga aha ma noqonayaan laakiin ilaahay subxaana wa tacaala ajarkii aynu masaajidka ku heli lahayn buu inagu siinayaa maadaamaynu ku dadaalayno oo qalbigeenu jeclaysanayo haddii masaajidka la furi lahaa waan geli lahaa waa midda kale eh waxaa dhici karta dadka qaarkood inay moodaan in waxa weeye haddii masaajidkii la xidhay aan taraawiixi jirin waxaan kuu sheegayaa akhii fillaah wa ukhtii fillaah walaalkayga ilaahay dartii aanu ku walaalaanahay iyo walaasha muslimadda ilaahay dartii aanu ku walaalaanahaye ahlulcilmigu marka horeba iyagoo dhammaantood isla ogol masaajidada in laga oogo taraawiixda misna waxay isku hayaan ma masaajidka shaksigu inuu ku tukadaabay ku fadli badan tahay mise gurigiisa inuu ku tukado marka horeba ayuhumaa marka afdal in masaajidada shicaarka laga oogo oo taraawiixda laga oogo iyagaan isku diidanayn misna waxay isku hayaan teebay ku fadli badan tahay maadaamay nebiga ka sugan tahay sala allahu aleyh wasalam fa ina afdala salaati almari fii beyti ila almaktuuba salaada qofku waxay ugu fadli badan tahay gurigiisa ilamaa salaada faradka a mooyaane baxdu ahlilcilmi baa marka horeba tilmaamayey inay waxa weeye guriga in lagu tukadaa qofku hadday u suuragal tahay ay fiican tahay maanta oo masaajidkii kaa xidhan yahayna shaki ma laha gurigaaga shicaarka inaad si weyn uga oogto oo aad ilaahay ugu cibaadaysataa inay habboon tahay marka yaan lagu marmarsoonin masaajidadii baa xidhan ee haddii aan ilaahay subxaana wa tacaala haynaga qaaday ee dhibaatadan jirta ee coronavirus iyo waxyaabaa la midkaa ilaahay haddaanu ka kor qaadin bulshada ee ay sii daayimto waxa weeye waa in guryaha lagu cibaadaystaa waa in waktiga looga faa'iidaystaa markaa guriga la joogo sida ay tahay maxaa yeelay waa fursad ku soo martay oo laga yaabo acmaal badan oo aad ku mashquuli jirtay inay kaa xidhan tahay marka ayay kaa dayacmin ee ilaahay subxaana wa tacaala marka uga faa- aan uga faa'iidaysano bisha ramadaanna aan ku qaabilno markaa weji khayr qaba ilaahayna aan weydiisanno inuu ina waafajiyo khayrkeeda inana gaadhsiiyo inaga oo nabad qabna baarak allahu fiikum wajazaakum allahu khayra